waxaan rabnaa insha allah inaan isu dardaaranno inaan midnimo la nimaadno innagoo midaysanna ilaahay xariggiisa aan qabsanno inaan ogaano horumarka aan maanta marayno waxaan ku soo gaarnay midnimo iyo walaalnimo iyo amni iyo isjacayl waxaan rabnaa horumar kastoo aan gaaraynana inaan ku dhisno midnimada iyo walaalnimada iyo amniga ilaahi subxaana wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay wuuna amray inagoo midah oo xarigga ilaahay haysanna inaan wax walba qabsanno ilaahayna wuu nagu jeclaanayaa waxyaabaha tartanka khilaafaad baa yimaada xoogaa dadku sibaa wax noqda laakiin waxaan leenahay dowladda iyo shacabka puntland ee aadka u qiimaha badan ee sharafta badan waxaan dardaarmaynaa horumarkeennu inuu ku dhisnaado midnimo walaalnimo isjacayl cidda aan maanta horteenna aan geysanayn inay noqoto cid naafic ah oo dalka iyo dadka wax taraysa inagoo waafajinayna shuruudaha dad muslimee nahay shuruudaha ugu wanaagsan ah qofku inuu yahay qawi amiin ah xafiid ah ummadda ka gadmaaya ilaahay ku xiran qof wanaagsana dardaarankaas waa ku celcelinaynaa shacabka aadka oo qiimaha badan inaan ilaalino inaan ku dadaalno midnimada iyo walaalnimada iyo horumarka iyo amniga allah idin barakee waa idin duceynaynaa khayr badanna waa heleysaan waxaan maanta ku maraynaa two thousand sixteen sabatiinna uu dhow yahay oo aan ummadaha kale kaga fiicnaana waxa weeye waa midnimada iyo nabadda iyo walaalnimada midda labaad oan insha allah ku daraayo waxaad ogtihiin dalkeennii iyo dadkeennii abaar baa jirta abaartana waxaa ka saari kara allah subxaana wa tacaala ilaahay ha naga saaro innaga waxaanalo ka baahanya marka iclaamkii wasiirka cadaaladda waad maqasheen wasiir saalex alxaaji saalex xabiib beder annaguna waxaan adkeynaynaa in loo diyaar garoobo roobdoon roobdoonta waxaa ka horeysa in la toobad keeno watuubuu ila llahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun ilaahay loo noqdo ilaahay waa ballan qaaday walow ana ahla alquraa aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalardi hadday ummaddu ilaahay u noqoto hadday ummaddu ilaahay isu dhiibto ilaahay waa roobeyn waxaan rabaa markaa dhammaanteen ilaahay u noqono oo toobad keenno dulmiga aan ka cararno faxshiga iyo qurunka iyo zinada iyo khayr darrada aan ka cararno aan badanno istikfaarta istikfaarta waxay dhalisaa maal iyo roob iyo owlaad faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaati waanhaara istikfaarta aan badinno xalaasha aan badsanno mas-uuliyadda aan hayno waa ammaane aan badsanno
waxaan sii xoojinayaa bis anigu hadal kale siyaadin maayo hadalka uu yidhi fadiilatu sheikhina sheekh axmed ciddii xil raadinaysa oo ilaahay isu garatay inay halkaas kursi ama xil raadinsana inay u raadiyaan dariiqo sharciya oo aysan ummadooda iska horkeenin ay isku dayaan in ummadooda insha allahu tacaala mideeyaan inay tanaasulaan wixii tanaasul looga baahan yahay taasna walaalayaal adduuniya aakhiradeenna baa ku liibaanaynaa qofkii tanaasul sameeyana insha allahu tacaala nebigu wuxuu yihi sal ly slam man taraka shay-an lilaah cawadahu allahu khayran minhu qofkii yacni uga taga fitno yarey xil ama wuxa uu raadinaya uga taga uga tanaasula ilaahay subxana watacala wuxuu siinaya wax uga bedelan ama wax ka khayr badan buu siinaya marka walaalaha dhammaan muslimiinta ah waxaan kula dardaarmaynaa meel walba joogaan soomaali iyo reer puntlandba inay gacmahaas qabsadaan diinta ilaahay ku dhaqmaan ilaahay subxana watacala u dhowaadaan furqada iyo tanaasuca iyo kala googo-a iska ilaaliyaan colaadaha iyo qabyaaladan iska ilaaliyaan taasaa adduunna lagu baraaraya aakhirana lagu baraaraya insha allahu tacaala qodobka labaad oo shiiku ka dhawaajiyo ah roobdoonta walaalayaal roobdoon marka la roobdoonayo waa in ilaahay subxana watacala loo noqdaa waa in allah la isku xiraa subxaana watacaala ilaahayna uu naga arkaa tadalul iyo dulli waa inuu naga arkaa markaasuu alla na siinaya roobka markaasuu alla noo naxariisanaya dadka dulman waa inaan u gargaarnaa dadka dhibaataysan waa inaan caawinaa dadka mushkiladu haysta waa inaan ka fujinaa waa inaynaan maalkeenna iyo xoolaheennaba u adeegsan waxaan ilaahay raalli ka ahayn taasoo alla roob nagu siinaya naguna barakaynaya waa inaan ilahay u laabanaa subxana watacala qabyaaladda ka dheeraana sidaas baa alla roob nagu siinaya ilahayna subxana watacala noo fududeeyo doorashooyinkaas waxaa weeye waa dadkii beri ka maalin xilka mas-uuliyadda waddanka qaadi lahaa marka dadkaas in laga fekero waxa weeye qof wanaagsan oo waxa weye alla ka cabsi waxa weeye leh oo ilaahay ku xiran waxa weeye dadka iyo dalka waxa weye u damqanaya oo ay ka muuqato waxa weeye diin oo wanaagsan qofka waxa weye in dadka waxa weeye loo xulo loo doorto dadka wax dooranaya mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda waxa weeye inay dadka u keenaan waxa weeye dad maanta dadka badbaadin kara oo wax u qaban kara ee dadka la dooranaya waxaa looga baahan yahay shucuur bilmas-uuliya mas-uuliyadday qaadaan waxa weye ay dareemaan inay waxa weye ogaadaan in ilaahi subxaanah wa tacaala uu kula xisaabtami doono nebigu salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyhi wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qofka waxa weeye xil loo dhiibo oo mas-uul dadka u doortaan waxa weeye beri ka maalin waa lagula xisaabtamayaa sidoo kale waxaan maalmaha kan arkaynaa ama aan ka cabanaynaa waxa weeye roob la-aan waxa weeye jirtaa waxa weeye ciriiri sicir sicir barar waxyaabahaas aan ka cabanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabat aydi innaas waxa weeye waxay dadku keensadeen annagu aan kasbanay weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoo naxariisanayaa naxariistiisa waasica ayuu waxa weeye inoo ku naxariisanayaa laakiin shuruud bay u baahan tahay arrinka noocaasa waxay u baahan tahay altawbatu walrujuuc ila allahi jala wacala dadku inay ilaahay subxaanah wa tacaala u laabtaan oo u noqdaan